madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan amray in xafiisyada dowladda looga hadlo loogana shaqeeyo afka soomaaliga waxa uu hadalkiisu ku soo beegmay xuskii maalinta qoritaanka afka soomaaliga hadalkanina waxa uu yimid iyadoo ay sii kordhayso walaaca laga qabo in koritaanka afka soomaaligu uu hoos u sii dhacayo waa mawduuca barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaana marti igu ah maxamed cumar dalxa oo horey macallin luqadaha uga soo ahaa jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ugu horreynna waxaan weydiiyey fikirka uu ka qabo korarka hay-adaha waxbarashada ee wax ku bara luqadaha aan soomaaliga ahayn
hay-adahaasi samaan iyo xamaanba way leeyihiin haddii wanaagooda matalan aan hormariyo waxbarashadii guud ahaan ama ha noqoto hoose dhexe ama secondary ilaa iyo heer jaamacadeed oo maanta aad arkaysid muqdisho keliya inay lixdan iyo waxla jir ku dhowaad oo jaamacado oo inay maanta ay maaragtay isbarbar maaragtay yaacayaan marka taasi marka la fiiriyo dhalinyaradii ku mashquulsanayd ee dhinacii dagaalada iyo qaabka daran loo adeegsan jiray haddii marka iyaga dhinaca waxbarashada ay usoo jeediyeen luqad kastaba waxa ku bartaane iyada waxaa loo arki karaa dhinac faa'iidale oo waxaa laga abaarayaa markaasi ardayda oo mustaqbalka ku fakerayso walow maanta luqadoodii oo iyaga dhaxalka ay ulahaayeen ay ku yar tahay maadaama maalgeliyayaashu ay yihiin hay-ado badi oo shisheeye ah masalan kuwa maaragtay ee sacuudiga maalgeliya ay yihiin waxaa inta fara badan ay bartaan waxay tahay sacuudiga iyo waxa isaga markaasi ee dal ahaan ee xataa juquraafi ahaan ee isaga khuseeya oo aad arkaysid ardaygii soomaaliyad hadaa aad tiraadid webi shabeelle xaguu kasoo baxayaa iyo maaragtay xaggee ay ku taalla buurta soomaaliya ugu dheer waxaa laga yaabaa inuu arrintaasi asiga uu ka warwareegto laakiin haddaad tiraadid climatka ama cimilada abkhasay noqotaa xilliga maaragtay guga yani uu kugu sheegayo yani si cajiib ah waa gartay markaad eegto ingiriiska oo kale dad fara badan oo soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey bartay kuwo badan ayaa dibadda ka yimid oo waddan ka shaqeeya markaad xafiisna waad kasoo shaqaysay wasiir baad soo ahayd xildhibaan baa tahay hadda markaad xafiisyada dowladda joogto waxa ugu weyne kaa yaabiyey eeisdhahday arrintaasi way dhaawacaysaa luqadii soomaaliga ama ma habboona maxay ahayd eed la kulantay
waa luqada ingiriisiga oo iyada maaragtay hadde adduunka inta badi sida maaragtay adigaba aad ka warhaysid iyada horbood marka taa waxaa iska dareemaysaa inuu yahay hasbu fikri iyadoo cabsida hadda tan ugu weyn ay tahay jiilka hadda dibadaha maanta nooga maqan oo kuwa bariga africa ee hadda maanta markay soo galaanba durbadii inay doorsoomeen aad arkaysid cunuga yar markuu adiga ku yeerayo wuxuu kuleeyahay musey musey musey markaasaa waxa ay kii bariga dhexe uu ka yimid uga camu camu camu kii maaragtay ee maaragtay isaga dunidaasi ka yimid ee reer galbeedkana wuxuu kuleeyahay ankal ankal marka waxa waaye xataa yacni waxyii soomaalida adeer oday walaale abow ayaa waxaa lumaya xataa dhadhankii maaragtay ee dadka shucuurkooda isku xerayay iyo caruurta iyo dadka waaweyn xataa maaragtay kala hagayay wax badan baa markaa hadlaysan beeray bixinteedii oo wax badan oo scientific ahaan ay dhiman tahay ee dhinacyo kale xataa laftarkooda marka loo fiiriyo oo bia ahaan ee aada moodid tan reer guuraaga in xoogga la saaray oo bi-adaha kale ee dhinaca maaragtay ee beeraha iyo kalluumaysiga oo wax badan ay ka maqan yihiin markaad fiiriso dictionarygeena oo aan laftirkeena baris lagu samayno aad moodid hal dhinac in xooga la saaray waxaas oo dhan af soomaali waa wax ka maqan lahjaadkana in maaragtay laysku qadariyo oo soomaalida laftirkeeda aanan noqonin waxa hadda af soomaaliga dad gaara ay iska leeyihiin wax la qorayna waa farte lahjooyinka soomaaliyeed oo dhan baa lagu wada qoran karaa laftirkeeda inay soomaalida isku xurmayso deegaamada kala duwan lahjadaha ayaga ay kala adeegsadaan ayadoo hal af aan leenahay oo kaa isaga aanan ka taagnin muran waa garta laakiin waxaan ka hadlayno ma aha sowma bulsho dadkeedu ay ku hadlaan luqado kala duwan iyadoo luqadeedii rasmiga ahaydna ay jirto la qadarinayo lagu hadlayo la korinayo la kobcinayo laakiin dhinaca kalena ku hadasha luqado kala duwan taasi waddanka soo ma caawin karta iyo mujtamacaba luqad horta ma ku kala duwana soomaalida laakiinna waxay ku kala duwan tahay waa lahjo kala duwanaanshaha luqaduhu waxaa loo nisbeeyaa marka ayaga naxwaha ay ku kala duwan yihiin iyo tirada iyo ereyada ee kownka ee aanan isbedelin ee cirka iyo dhulka oo kale maanta lahjada may ee lahjooyinka maanta ee kamid ee luqaajada kale maxaatir labada isku dhow dhow ama isu dhigmada dhihi karo maanta haddaad fiirisid cirka haddaad tiraadid ee afka maxaatiriga afka maydana waxa uu leeyahay isagana ir caynka unbuu maaragtay uu alif u bedelaya laakiin wax kale meesha jira male indho waa indho san waa san af waa af lug waa lug xabad waa hebed masixaadaas unbuu ka dhigayaa caynkan alifu ka dhigaya laakiinne haddii maanta ee luqadaha kale ee laysu fiiriyo ee annaga waa kala duwanahay la yidhaahdo waxaan durbadiiba isku dhaafaynaa naxwaha afka carabiga oo annaga hadda maanta afkeenii labaad ama koowaad oo rasmi ahaan uu noo yahay iyo luqadeena af soomaaliga way kala duwan yihiin carabigana waa samitic ka iyagana afkeenana waa kuushiti naxwahaana way isdiidayaano annaga laba qofoodna waxaan idhaahdaa kaalaya oo hadday maaragtay saddex yihiinna kaalaya hadday gabar tahayna waxaan leenahay kaalay haddii wiil yahayna waxaan leenahay kaalay laakiin carabi wuu ka duwan yahay waa ogtahay haarunow haddii gabar uu yahayna wuxuu leeyahay tacaali oo yaa buu ku darayaa haddii wiil uu yahayna tacaali uu leeyahay ya-da waa ka reebayaa hadday laba ay yihiinna tacaala ayuu leeyahay oo musanna alif aliful isnayn buu raacinayaa haddii shan gabdhood saddex gabdhood wax ka badan laba ay yihiinna wuxuu leeyahay tacaalana nuununis buu ku darayaa ina jamca mudakar saalim uu ka dhigaya tacaalo waa buu ku darayaa intaasu carabiga marka farqiga ka dhexeeya asiga iyo soomaaliga waa ujeedaa marka isku luuqan ma aha ayaa la dhihi karaa marka ninka soomaaliga iyo ninka yemeniga ama ninka kuwaitiga ama ninka sacuudiga ah laakiin lahjo ahaan marka loo fiiriyo afka carbeed ninka kuwaitiga iyo ninka sacuudiga iyo ninka libnaaniga iyo ninka maaragtay maxaa la oran jiray mauritanianka ah ama ninka kale lahjada carabiga uu ku hadlayo ama masriga waxa waaye luqa alcarabiya alfusxa bay isugu imaanayaan oo liigo franka ah annagana luqadeena soomaaliga waa midda hadda aan maaragtay noo ah mudayayaasha idaacadaha laga lagaga akri looga hadlo oo xafiisyada maaragtay laysu qoro laakiinne ana way fadeeyeen ninkii yidhaahda aniga waxaan doonayaa iyo iyo ninkii yidhaahda are aniga waxaan rabaa iyo ninkii yidhaahda e aniga waxaan doonayaa iyo kii maaragtay asiga beelkii ani waxaafadaan leeyay kii yidhaahda afgara ku yidhaahdo intaba waxa waaye waa lahjooyin laakiin soomaalida oo si khaldan wax loo tuso marmarka qaar ayaa nin waxa waaye aniga afkaad ku hadlaysid garan maayo ku leeyahay kulli erayada ka dhex muuqda ee mid waliba hodan ay ku tahay bii-ada haddii la isu keeno oo hal qaamuus laga soo saaro dhinaca kale markaad fiirisid gobolada qaarkooda gabadha wiilka ama ama abtiga uu u yahay ama gabadha uu abti u yahay waxaa laga yaabaa markii asiga uu la hadlaayo inuu yidhaahdo abti iyadana ninkaa hooyadeeda la dhashay iyadana inay ama ama ama hooyadiisa la dhashay inuu yidhaahdo abti ama inay tiraahdo abti laakiin waxa waaye waxa hiiraan kasoo bilowday ilaa iyo waxaa laga yaaba kisimaayo in maaragtay labadaasi la kala qaado wiilkii ama gabadhii inay inay noqdaan aysan abtina uu noqdo maaragtay ninkii hooye la dhashay marka ereyga aysan haddii lagu biiriyo qaamuuska soomaaliya luqadayna hodan bay ku noqon lahay ereyga bash haddii lagu darane oo ay leeyihin dadka beeralayda baj keensata iyo bisil dugata ama bilis waxaa ninkii beer abuurto qaamuuskeeni unbuu kusii maartay hodmi lahaa waa gartay n maxaan ku yidhahdaa waxaad soo qaaday ereyo af soomaaliya oo laga heli karo lahjadaha dhexdooda marka haddaaban soo qaado waxaa jira ereyo caam ah oo af soomaaliga wax lagu qoro ama lagu hadlo ilaa haatan aan ku jirin haddii aad maaragtay noo faahfaahin karto saynis oo kale combyuter oo kale technology oo kale internet oo kale kursi oo kale maxaa loo waayay ereyadan ereyo soomaaliya u dhigma waa mahadsan tahay harun waxna waxay la yimaadeen xiriir maaragtay iyo ganacsi oo waxaan soomaalida ku dhaqmi jirin technologiyada markaa dalal horumaray annaga xaggooda marka ay naga soo galeen ayagoo ay wataan magacii markaasi wixii iyaga dadkaas ay ku timid farsamadooda iyo maaragtay iyo aqoontooda oo aanan isbedelayn taa marka sida inta aad sheegtay keliya maahane annaga maanta matoor oo kale haddii la yidhaahdo matoor dadkeenan talyaaniga ee anaga gumaysayna waa noo matoor oo midka la saaro maaragtay beeraha waa noqdaa midka baabuurta saaro waa noqdaa dhinaca waqooyina injiin wax dhaafsiisan oo la helayo malaberkeer wuxuu ku yimid aqoon iyo maskax iyo farsamo dalalkii soo saaray iyaga ay la baxeen laakiin waxyaabaha ee annaga aan heli karno oo af soomaaliga ee lagu raadin karo oo intaasi marka la fiiriyo oo scientifica aad sheegtay kamid ah masala waxaa kamid ah af soomaaliga markii la sameynayay erey bixin ahaan alano alano marka alano waxa waaye masalan tusaalaha farta maaragtay xubin xubin marka adig aada fiirisid ayay ayay u kala taalaa masalan xubinta koowaad xubinta wanaad fartiga waxaa laga yaaba in saddex xubin ay tahay marka ayaga waxay kasoo qaateen marka alano xubnahaasi oo iyaga ay leeyihiin ayaa noqon kara ma aragtay sinobisyada marka waxa ayaga erey bixin af soomaaliya loo siiya laakiin alano waxaa kaga sii dhow oo kaga macquulsan yacni waxa laga soo qaatay inuu yahay qasabka ama maaragtay balka ama galley ha noqdo ama moordi ha noqdo oo u samaysan waxa lagu yiraahdo tan iyo beledweyn ilaa iyo kisimaayo kamuun haddii maanta nin beera leeyahay adiga uu kuweydiinayo qasab adoo gadaayo ama anoo iiganayo wuxuuna leeyahay kamuun qasab ii gooy hal xubin baad u goynaysaa laba kamuunaan rabaa labanana loo laba loo goynaya marka ayadoo ereygii erey scientific oo dhinaca beeraha laga soo qaadanayo uu yahay mid la isla wada yaqaan koonfur oo dhan ee kamuun la yidhaahdo waxa loogu alifay ee alan loo yiray waa arrin maaragtay oo arrintaa keeni karta maaragtay tuhun oo yacni oo hoos u dhigid wax jira oo lahjado dadka ku hadla oo soomaalina ay yihiin inta laga weecday waxyaabo kale oo layska aliftay oo laisku keenkeena laisku kakabay oo aanan jirin waa gartay markii af soomaaliga la qorayay erebixinada la sameynayay ereyada la yaab kale erebixinta loo helay ee adiga sida weyn kuu soo jiitay af soomaaliga ee haddana la isticmaalo maxaa kamid ah masalan anaga hadda masala ninka hal abuurka la yidhahdo hal abuur yani waxa waaye waa ninka yacni wax cusub keeni kara oo maskax furan leh oo markaa fulaan carabta marka aynin ay kuu faaninayaan wuxuu kuleeyahay wallahi daka rajul mubdic jiddan lilgaaya laakiin annaga ninka la yidhaahdo hal abuur waaye ninkaas madhina maskaxdiisa maankiisa dhammaan way ku wada idil yihiin wax dad bani aadama ee markaasi ku fakeri kara ee intii la doono oo xikmad ha noqoto ama maaragtay wax soo kordhin ha noqoto oo bulshada wixii markaa wacyigaas ummadaas iyada iyada maaragtay ku qanci karto nin xaggiisa loo filan karo inuu yahay laakiin nin baa wuxuu yidhi aniga ereyga internet waa in la bedelaa oo doodaasi ay ka dhacday jaamacado oo dibadaha ma ka qeybgelinaya carab ah nina wuxuu yidhi macquul maaha inaan adeegsano yacni t v mathalan iyo telefisiyona wuxuu yidhi t v kii kale ee khabiirka ahaa internet iyo website iyo waxyaabaha kale ee annaga waaweyn ee adduunka maaragtay ee annaga afafka kale aan isticmaalno rag baa samaystay aqoon iyo maskax fikray markii ayaga ay ku guulaysteen ayay la baxeen adigana samayso la bax markaas afkaadi ereyo oo adiga oo la garanayo oo afkaada ah markaasi ka baxdi ku magacaaw laakiin nin baa intuu sameeyey motor motor buu la baxay aniga waa inaan motor wax ka duwan aniga aan sheegaa motorka ma adaa soo saaray mise adaa keenay mise adaa fikradeedi lahaa mise adaa t v lahaa iyo raadiyaha oo adiga aad leedahay maanta magac kalean ku bedelaa wixii afshisheeye noogu yimid hadday tahay jinjibiil ma bedeli karno oo waa waxaay magacaas uu noogu yimid oo dibaddu naga soo galay qaranful ma bedeli karno hay ma bedeli karno kama baxaan dalkeenii laakiin wixii dalkeena ka baxa annagaa samaysanay oo aan leenahay marna ma bedelayno galleydeenna moordideena abuur askeena unkadeena habuuqeena digirteena sisinteena waxaas oo dhan wixii annaga maanta ee dalkeena iyo dadkeena ee ayaga ay uleeyihiin maaragtay hiddo iyo iyo soo jireen waa waxaan markaasi annaga kala soo dhex dhixi karno laakiin wax afaf kale markoodii horeba naga soo galay ma bedeli karno annaga oo maaragtay haddaan kutub waa bedelayna haddaan haddana waxaa le masxaf uma leenahay masxafna waxaa lala yidhi inuu af ethoopiyan u yahay haddana iyaga waa isticmaalaan oo carabta afka ka qaadata afafkan waxbay kala qaataane ma ah inay isleeyihin maanta sawaaxiliga ayaa naga badan anaga inta afka carabiga ayay isticmaalaan anagoo hadda carabta aan weliba iyaga aan kasii xiigsanayno oo iyaga maanta aan ka tirsannahay waa gartay waaye su-aasha ugu dambaysa maxaan ku idhaahdaa luqad inay sii baaba-ayso adu macallinna waad ahayd oo luqadaha ah luqad inay sii baaba-ayso maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa markii dadkeeda ay ka tagaan inay isticmaalaan inay ku dhaqmaan inay maaragtay kor u qaadaan inay qiimeeyaan markaa oo iyaga ay ka faanaan inay wax ku bartaan ama inay ay wax ku soo saaraan oo qoraallo oo mar weliba iyaga ay mashquul ku noqdaan afaf kale alxayu xayun bilisaanihi ayuu yiri ninkii shaacirka ahaa ninka nool wuxuu ku nool yahay waa afkiisa idaa wiida minhu lisaan qadibi haddii laga baabi'iyo luqadana asna waa u dhamaatay nin la garan karo cad iyo isir meel uu kasoo jeedo iyo wujuuduu leeyahay ma noqonayo qofkaasi marka sidaasi darteed afka oo haddana micno ahaan isaga laftirkiisa lagu ciyaaro oo aan lagu ilaalinin naxwaha iyo qoraalka waxay keenaysaa wax badan inay lumaan erey maanta micno lahaa beri micno kalau qaadanaya oo waxau noqon karaa erey ammaan aha maanta berina caay soomaalida marbay annaga sidaas dhalinyarada ay ku socotay erey dhoore la yidhahdaan xasuustaa oo soomaalida magac ahaan oo la bixi jirtay oo ninka tinta keliya kule maaragtay ee madaxa qaab la yaqaano oo markaasi inta badan la jira ninkaan dhoor uu leeyahay la dhihi jiray markii dambe ereygii dhoore wuxuuba noqday ninka reer baadiyaha oo kashiinka ah in la yidhahdo warnagadaakana waa dhoore oo meeshii ereygii dhoore ninkii la yidhahdaba inuu xanaaqo uu yidhaahdo sidoo kale erey waxaa jiro oo magacyada fiican haddana ee loo micnaysto maarata dhinaca xun oo sidii masalan guulwada oo kale guulwada waxa waaye waa erey wanaagsan oo ninkii guusha wada oo marka adiga aada micnaysid haddana marba erey guulwadahan waa aqaanay waxa waaye waxa uu yahay ma jirta waa mid guulwada ah waxaa laga dhiga guulwada nin oo tabaciya ku shaqeeyo oo maaragtay markaa hal meel oo iyo hal dheg wax ka maqlo dad markaasi isaga ay ku sushubtaan ee marka ay u adeegsadaan sidii aaladii wax kasta haddaanan haddana la helin maaragtay faafureed oo wax ay sheegayaan idaacadaha qaarkood waxaa arkaysaa soomaali adig weligaaga aadan arkin waxaad maqlaysaa kooxda maaragtay magister oo maaragtay ku xasuuqday maaragtay weliga xasuuq waxaan maqli jir balaayo meel oo dhiig ka baxay adii lagu baabi'iyey ma maratay marka waxyaabo ma gaba kooxda burooni dheeriyo kala badiyay kooxdaas oo ku xasuuqday intaas weli gala isticmaalayaan arkaysaa idaacadaha war waa maxay xasuuqan uu sheegay dadkii meeshan waa balaayadii qarax baa ka dhexaysa
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaa marti iigu ahaa maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya horeyna usoo ahaa macallin luqadaha ka dhiga jaamacaddii ummadda soomaaliyeed inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno nabadgelyo